tahay haruun aniga waxaan ku suganahay dhinaca degmada ceeldheer waxaas waa maqlaya laakiin waxba kama jiraan aniga kula hadlaya ku sugan degmada ceeldheer waxaan rabaa marka inaan dadka soomaaliyeed u sheego iyo guud ahaan dadka reer galmudug iyo bariga bariga gobolka galguduud ee bartamaha dalka inaysan jirin wararka la sheegaya ee ah in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kasoo baxeen furumaha dhanka aniga aan hadda ku suganahay marka warkaas waan maqlay laakiin waxba kama jiraan oo aniga hadda ku sugan degmada ceeldheer ee bariga gobolka galguduud waa gartay ma degmada gudaheedaad ku sugan tahay mise daafaheeda magaalada gudaheedaan ku suganahay magaalada ciidan xoogga dalka soomaaliyeeda jooga ciidan waxaa jooga deegaanka oo ku filan difaaca degmada anigu marka magaalada gudaheedaan deganahay waa wax dhib ahoo ama culays oo aan dareemaan haba yaraatee ma jirto waayo qorshe miyaa jira ah in dib looga gurto ceeldheer
ma jiraan ma jiraan oo maba dhici kartaba wax dhici kara maaha degmadan waa la socotaa waxa la qabtay january aa la qabtay degmadan wax hadda aan taliska xoogga aadan uga warhaynaa iyo iyo wasaaradda gaashaandhigga wax hadda annagaan ognahay oo oo in laga baxaahu ma jiraan degmada ceeldheer ee bariga gobolka laga yaabee suuragal inay jiraan ciidamo yar yar oo fasaxyo iyo waxaas iyo iyo oo ka baxay laakiin anigu difaacyada kalena hadda xoog badan kama hayo oo dhanka ceelbuur iyo jihadaas laakiin aniga inta aan ka warhayo waa degmadan hadda aan ku suganahay iyo deegaanada ku xeeran dadkeedana way abaabulan yihiin ciidamada xoogga dalkana waa u diyaarsan yihiin ciidamada deegaankana iyagaba hadda gacanta ku haya amniga iyo difaaca degmada ceelleer su-aasha kalean ku weydiinaya xildhibaan waxa weeye warar baa jira sheegaya in xaaladda ceelbuur amnigeeda ay saameyn ku yeelatay dagaalkii iyo weerarkii ka dhacay caws weyn marka bal nooga waran marka hore adoo caws weyn ku bilaabaysa wax uga dhaceen iyo qorshaha aad ka wadaan ceeldheer
caws weyne dagaala ka dhacay oo cadowga khawaariijta ayaa soo weeraray ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwii deegaanka ee ku sugnaay deegaanka magaalada caws weyne hadda dagaal hadduu dhacana kulley waa la dareemi karaa resaltigiisu waa dhimasho iyo dhaawac marka meeshaas dagaala ka dhacay dagaalka ka dhacana ma noqon doono dagaal oo ay sheegeen howlgallada socdaa ama hanka ay leeyihiin guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qaranka ma noqon doono mid dib u dhiga marka meeshaa dagaala ka dhacay waxaan leenaha marka guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intii ku waxyeelooday inaa lilah wa inaa ilah raajicuun inta dhimata alla u naxariisto inta dhaawacna allah inoo caafiyo laakiin waxaan rabaa maadaama aniga furmaha dagaalka ku suganahay jihada dhinacaasna aan joogo hadda waxaa ka badan oo ku saddex jibaarmo ku afar jibaarmo dhib ka soo gaaray cadowga ummadda soomaaliyeed al-shabaab waxaan rabaa marka inaan kuu sheego annagu maadaama aan aanan ahayn koox ama jabhad ee aan nahay qaran waxaanu ku qasbannahay in qofkii wax naga gaarto annagu waa dareemaynaa laakiin nimankaanu dad waxaa waaye iyagu xataa dhaawacooda dhammaystira